alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal baabulcaaqilati wamaa taxmiluhu waxaynu ku jirnay kitaabu ljinaayaat sida diyooyinkii iyo magihii baabkan wuxuu inooga hadlayaa baabulcaaqilati wamaa taxmiluhu waxaa loo yaqaanaa caaqila oo bimacnaa tolkii ah iyo wixii ay qaadaysay ee magaha ay qaadaysay caaqiladiiyo tolku ayuu halkan sheekhu baab inoogu sameeyey caaqila waa min alcaqli oo bimacnaa diya ah liannahu waxaa la kan bixinaya ayaa geeli magta ayaa wuxuu ku soo xidhayaa bifinaai awliyaai lmaqtuuli ka la dilay xigtadiisa bannaankoodaasuu ku soo dabrayaa iyo markaasa caaqilo saa loogu magacaabay ilaa caqaltu libila bimacnaa diyadiisii ayaan bixiyey ama caqaltu can fulaanin waxyeeladiisii magteedii baan bixiyey baa la yidhaahdaa markaa kii diyada dhibaye caaqil ayaa la odhanayaa leannu geela oo dabran ayuu markaa halkaa keenayaa ama waxaa la yidhi waxaa loogu magacaabaya caqligu waa mancinta oo dee qaatilkii ayuu markaa ka mancinayaa si caqliguba waxa xun markaas uu diido waxauu sheekhu yidhi raximah ullahu tacaala idaa janaa markuu waxyeelo u geysaa alxuru kii xortaha calaa nafsi xurin mid xora nafdii markuu u geysaa khata'an aw camd aw camda khata'in ama gef ama camdi khata markuu u geyso wajabat idiyatu diyadiiyo magtii waxay ku waajibaysaa calaa caaqilatihi tulkii ayay ku waajibaysaa oo lagu yeelanayaa marka ay khata iyo geb ay tahay xadiidkii saxiixa ee bukhaari iyo muslim ay warinayeen laba dumara oo reer hudayla ayaa diriray middood ayaa middii kala dhagax ku tuurtay dabeetana taa iyo waxay dishay ilmihii ay caloosha ku sidayba rasuulka ayaa loola yimi arrinkii ayaa la ysku qabsaday rasuulku waxau xukumay hortoo ilmaha ay caloosha ku siday maadaama oo isagoo nool aanu soo bixin caloosheedii ku dhintay addoon ayuu xukumay ama addoon in laga bixiyo oo waa quro oo waa taashanta halaada haweenayda dhimatay diyadeediina wuxuu ku xukumay caaqilada tii wax dishay tolkeed ayuu ku xukumay tan la dilay magta markaa qoladaa uu ku xukumayna wuxuu dhexal siiyey ilmaheedii iyo ninkeedii ayuu dhexal siiyey waa kii markaa xamar ibnu nabiqale haste baanu u magdhabaynaa midaan waxba cunin oon waxba cabin oo aan hadlin oo aan sawdaynin kaasoo kale hadur baa laga dhigi jira uli inna haadaa min ikhwaani ilkuhaan min ajli sajcihi ladi sajac yacni faaliyaasha walaalakii weeyaanoo hadalkaa markaa u isku dubariday u xaqa kaga hor imanayo ayuu markaa ku diiday markaa gabadha dee cabdilkhada ayay markaa noqonaysaa arrinkeedaasi wixii ay geysatayna markaa tolkeed ayaa lagu xukmiyey khadaana markaa waxay iyadana u deliishadeen did kaloo taaraqudni markaa uu warinayo alqawadu bisayfi waalkhata'u cala alcaaqila qoorgoynta iyada waa seefo seef ayaa lagu qoorgoynayaa khadaana caaqilada iyo tolka ayaa la saaraya mar hadday shibulxamdi xambaartay oo qofku waxyeelo qasay khadawna waa kasii awlaysan yahay imaamulxaramayn baana soo naqlinaya in ijmaac uu jiro diyada shibulxamdiga iyo khadaw in caaqilada iyo tolka la yeelayo waa haddii ay u rumeeyaan jinaayadaasoo ay ayaga laftooda u rumeeyaan ama bayine iyo markhaati oo arrinkaa u istaago laakiin hadduu isaguni markaa iska soo qaato waynu arki doonaa ama camdi la cafiyey markay tahay idaa jana alxoru marwi kii xortaa jireeya calaa nafsi xorin mid xora nafdii khada'an ahaya khada'an ow camda khatayn wajabat idiyatu waa waajibaysa calaa caaqilatihi caaqiladiisa ayay ku waajibaysaa ee wain jana calaa atraafihi hadduu xubnihiisa waxyeeleeyo fa fiihi qowlaani baa ku sugan asaxbu annaha calaa caaqilatihi ayay noqonaysaa wain jana calaa cabdin haddii uu waxyeelogeysa fa fiihi qowlaani asaxuma ana alqiima fii maalihi bay ahaanaysaa ee wain janaa cabdun calaa cabdin hadduu janeeyo ow calaa xorin wajaba almaalu fii raqabatihi xoolahaasi qoortiisa ayuu ku waajibayaa wa mowlaahu sayidgiisuna bilkhiyaari door buu leeyahay bayna an yusallima inuu dhiibo fa yubaaca fi ljinaaya loo iibiyo wa bayna an yufdihiyo inuu furto yufdihi inuu furto fain araada alfidaa hadduu doono furasho fadaa wuxuu ku furanayaa fii axadi ilqowlayni biaqalil amarayni labada arrinkooda yar min qiimatihi oo warshil-jinaaya wabiarshil-jinaayati buu ku furan baaliqani soo gaadhay maa balaga wuxuu gaadhay fi lqowli alaakhari qowlka kalena waxau sheekhu leeyahay taasi waxay ahayd marka naf waxyeello loo geyso idaa jara alxoru calaa nafsi xorin macnaha mid xore nafdii uu saara bay ahayd khadaani oo camda khadayn wajabat idiya calaa caqilatihi taasi waa markaay qudh iyo naf baxday ahayd hadduuse jiraayo calaa atraafihi xubnihiisii ayuu waxyeello u geystay oo qudh maahay macnaha horta halkaa waxay inooga caddaatay qudhii markay baxday inay markaa qaadayso caqiladaiyo tolki haddii haddaba qofkani waxyeellada uu geystay ay xubno tahay ama gafaata ama camdulkhata ha ahaatee xubna ayuu wuxu geystay waxaanuu sameeyey qur maaha caaqiladu ma qaadaysaa mise isagaa lagu leeyahay laba qowl baa masalada ku sugan wuxuu leeyahy asaxu annaha calaa caaqilatihi tolka ayaa markaas lagu yeelanayaa liannahu mar haddii markaa dee magtii faraha badnayd ba la saaray ee culayska badnayd dee wixii ka hooseeyeyna ayadana dee waa kasii awlaysaday midda labaad dee qurada shanta halaad markaas ee laga soo qaaday ilmaha lafdiisa caaqiladiiyo tolkii ayaa la saaray midda labaad waxay leeyihin maadaama ojaanigu diyada yacni weliba caamidka haysa oo camdi wuxu geysaa mar hadduu tii yarayd iyo tii badnaydba isagu xambaarayo dee waxaa waajiba caaqiladuna tii gefgahayda ma shibir camdiga ahayd inay xambaartaa teeda yar iyo teeda faraha badanba qowlka labaad wuxuu leeyahay ana alcaaqila laa taxmiluhaa caaqiladu ma xambaarayso ee isaga ayuunbaa markaa lagu yeelanayaa jinaayadu haddayse camdi tahay ayada qofka ayaa lagu leeyahay jaanigahay waxyeelada geysay ee tolku markaa waxba kama bixiyo laa taxmilu caaqilatu daraqudni iyo tabaraaniyu ayaa warinaya walow sanadkiisa markaa la daciifiyey waxaanu markaa tilmaamayey inaanay caaqiladu xambaaraynin camdan walaa cabdan walaa sulxan walaa ictiraafan camdi ma xambaarto addoonna ma xambaarto waxyeeladiisa sulxna ma xambaarto iyo wuxuu heshiis marka anigu kula soo galay ictiraaf iyo wuxuu isagu qirtayna ma xambaarto hadduuse haddaba waxaynu naf xora baynu markii ohanay addoon buu markaa waxyeello u geysay addoonkana dee qiimihiisa ayuunbaa ka waajibto sidaynu markaa shalayba soo maraynay jinaayada waxyeelo qudha addoonka ee uu jaray ee qiimihiisa ka sugnaanaya caaqiladi ma xambaaraysa mise ma xambaarayso wuxuu leeyahay laba qowl baa ku suganoo asaxooda ana alqiima fii maalihi qiimaha addoonka ka sugnaaday xoolaha jaaniga ayay hanaysaa isaga ayaa iska bixinaya leannu dee ibnu cabbaas baa markaas laga warinayaa waana nebigana waa loo kor yeelay inkastoo la daciifiyey laa tacmilu alcaaqilatu camdan walaa cabdan walaa sulxan walaa ictiraafan saa aynu markaa soo tilmaannay midda labaad qiimo mar haddii lagu magdhabay dee xoolihii kale ayay shabbahaysaayoo haddaad dee aad nihin markaa xoolihiisa cunto ama aad ka baabiso ama adhigiisa aad qalqalato dee tolkaa laguma yeelan adaa lagu yeelanaya iminka waxaanad waxyeelaysana waa xoolo markaa tolkii waxba lagaga yeelan maayo qowlka labaad wuxuu leeyahay ma annaha taxmilu way qaadaysaa leannu mar haddii dilgiisa qisaas iyo kafaaraba ay ka sugmayso dee xortii ayuu markaas shabbahaa waana halkaa imaamu nawowi wuxuu inoo xoojinayaa waa la asaxu ana alcaaqilata taxmilu qiimata alcabdi inay xambaarayso ayuu tasiixu tambiiha inoogu xoojiye hadduu addoon addoon wuxu geyso ama addoon baa mid xore u geysay bikayri idin sayida waa jinaayo maal waajibinaysa ama waa lagu cafiyey camdi wahda waa lagu cafiyey wajaba almaalu fii raqabatihi waxaa addoonka markaa lagu yeeshay ee addoonkaa kale waxyeeleeya ama kaa xortu waxyeeleeya raqabadiisa iyo qoortiisa ayay ahaanaysaayo dee suurtagal maaha wuxuu geystay in sayidka la saaro leannoo sayidkii ayay dhib ku noqonaysaa jaaniguna cabdiga iyo addoonka weeyaan maaha sayidka suurtagalna maaha in la yidhaha dimadiisa anasa intuu ka xoroobayo ee markaa wax ka helayo waayo damaankii ayay tegsiinaysaa ama qaayo aan la garanaynin ayay markaa u dibdhigaysaanoo taana darar iyo dhib ayaa ku sugan sidaas daraaddeed waa fii raqabatii waanaynu soo kala ogaano haddii lagu yidhaahdo waxaasi tacallaqa fii raqabatiina isagaa loo iibinaya weeye haddii la yidhaha tacallaqa fii dimatiina marka uu xoroobaa loo raacaya wey macnaheedu haddaba mar haddii aynu ni tacallaqa waxa uu geystay arshigeeda ama magtigaasi raqabadiisiiyo qoortiisa ayay saaran tahay kii mawlihiisa ee sayidkiisa khiyaar iyo door wuxuu leeyahay imaa inuu dhiibuu saylada geeyo oo la iibiyo jinaayadaas loo iibiyo oo dabeetana dadkii uu dee waxyeelada u geystiya magtii lagu bixiyo iyo imaa inuu furto le'annoo xaqii ayaa ku tacalluqayay maadaamuu isagu addoonka leeyahay ama iib ha u dhiibo ama isagu ha oo furto oo intuu baaqi yeesho wixii lagu lahaa markaa ha bixiyo haddaba waxa isweydiinla muxuu ku furanayaa haddii uu doono inuu furto wuxuu ku furanayaa laba qowl baa ku sugane midkood labada arrimood kii yar qiimihiisa iyo arshul jinaaya kolba kii yar wuxuu eeganuun waxyeelada loo sheeganayo hadday yar tahay ayada ayuu ku furan haddii waxyeelada loo sheeganaya ay fara badan tahay laakiin qiimihiisu ka yaryahayna qiimihiisa ayuunbuu ku furanaya leanna waxay leeyihiin hadday qiimihiisu yaraato dee maxaa lagugu lahaa waxa ugu weyne lagu lahaa waa inaad saylada keento oo dabeetana la iibiyo waxaa iibkiisu noqdaa unbaanay ciddu waxyeelada u geystay ay yeelanaysay wax kale ma yeelanaynin haddii markaas uu dhiibi waayana dee qiimi ayuunbaa laga doonaya haddii arshigan iyo waxyeeladani ay yar tahayna dee waxay leeyihin majniyu calaygu taasuun buu leeyahay qofkan waxyeelada loo geystay wixii loo geystay ayuunbuu leeyahay qowlka labaadna wuxuu leeyahay biarshi ljinaayati baaliqan maa balaga fi lqowl alaakhar maya ee jinaayada arshigeeda iyo kabgeedaasi wuxuu yahay ayuunbuu ku furanayaa intuu doonaba ha gaadhee leanna waxaa leeyahy hadduu dhihi waxaa dhici kara beec loo dhigay in markaa wax ka badan qiimihiisi lagu ibsaa ayaa la arkaa markaa arshigii ayuunbaa waajibayay bay leeyihin masaladaana imaamu nawowi markaa wuxuu inoo xoojinaya tasixu tambiihu aslawine ku raacaya waa ana almawlaa yufdii yafdiihi wuxuu ku furanayaa biaqalil amrayni ayuu ku furanayaa isaga iyo markaa mid mukaataba inoo soo socdaba wain janaa calaa adraafihi hadduu waxyeelay fa fiihi qowlaani asaxba anahu calaa caaqilati bay ahaanaysaa ee wain janaa calaa cabdin hadduu janaayo fa fiihi qowlaani asaxba ana alqiima fii maalihi ayay ahaatee wain janaa cabdun calaa xurin hadduu janaayo ow cabdin ama addoon wajaba almaalu fii raqabatihi ayuu ku waajibayaa wa mawlaahuna bilkhiyaari door buu leeyahy bayna an yusallimahu inuu dhibo fa yuwaaca fi ljinaaya loo iibiyo wa bayna an yafdihi iyo inuu furto wa in araada alfidaa furasho hadduu doonana fadaa wuxuu ku furanayaa fii axadi lqowlayni biaqalil amarayni labada arrimood ka yar min qiimatihi o arshi ljinaaya wa biarshi ljinaayati buu ku furan baaliqan maa balaqa intuu gaadhay soo gaadhay fi laakhari qowlka kale wain janad umulwaladi hadday jinaayse fadaaha almawlaa biaqalil amarayni wain janaa mukaatabun hadduu jinaayeeyo oo waxyeello geyso bal ayadana waadeegie fain janaa hadduu fain kaana calaa ajnabiyin ajnabi hadduu u geysto fadaa nafsahu biaqalil amarayni ayuu ku furan ee wain kaana calaa mawlaahu haddii uu markaa mawlihiisii iyo sayidkiisii jinaayeyna fadaa biaqalil amarayni fii axadi lqowlayni wa bilarshi fi laakhari ka kale fain lam yufdi haddii aanu furayufdi haddaanu furanin biica fi ljinaaya wafasakhat ilkitaabatu kitaabadiina waa fasakmaysaa waxau sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala haddii ay waxyeelo geysato umuwalada umuwalada waxa weeye waa addoontaa uu ka ilmo dhashaday oo waxay addoonkan kaga duwantahay iyada lama iibin karo mar hadduu ka ilmo dhashtaa lamana iibin kara lamana hibayn karo si aynu markaa kitaabulbeyc ba aynu ku soo marnay hadhow markuu dhinto ayay raasumaal ka xorowdaa markaa waxyeello ayay geysatoo dee naf ayay dishay fadaaha almawlaa biaqalil amarayni ninkan mawlaheeda ahi waxa uu ku furanayaa uun labada arrimood ka yar ayuu mumalaa ku furanaya imaa qiimaheeda imaa waxyeellada ay geeyeysatay arshigeeda leannu mar haddii aan la iibin karayno qoorteeduu ku tacalluqle aan la iibin karayno waxa aan lagu iibin karayno isagu wuxuu ku sameeye ay tahay dee waa inu waxyeellada geysatay uun bixiyaa waayo waxaa ku yimi mukaatab mukaatabkuna isagana waa addoonkaa heshiiska lagula galay intaa haddaad keento xor baa tahay isaga lafdiisu waxaynu naadaa kitaabadu waa caqdi jaa'isun min tarafin walaasimun min tarafin oo xagga sayidka waa ka laasim xagga addoonka waa ka jaa'is markaa kan khaariji can milkiya mid ka baxay buu noqonayaa ama yacni mid mustaqila buu noqonayaa dee isagii baa shaqaysanayo oo wax gasbanayo oo si xoolihii markaa kitaabada isaga bixiyo addoonkuna masayidkuna ma soo ceshan karo kaa lafdiisa mukaatabka hadduu waxyeello geysto waxay leeyihiin haddii ajnabi markaas uu waxyeello u geystay isagaa nafdiisa furanayo labada arrimood ka yar ayuu ku furay imaa qiimihiisa imaa jinaayadaa u geystay kolbatooda yar hadduu mawlihiisa iyo sayidkiisii u geystayna labada arrimood kolbata yar ayuu ku furanayaa laba qowl midkood haddaan qabanno haddii kale arshi ayuu markaa ku furanayaa qowlka kalena wuxuu leeyahay arshiga ayuunbu isku furanayaa haddii uu furan waayo markaasoo nafdiisii furan waayana dee jinaayada ayaa loo iibinayaa kitaabadiina markaa way fasaqmaysaa marka halkaana wuxuu leeyahay waa aqalul amrayni buu markaa iyana isku furanayaa waa ana almawlaa yafdiihi biaqalil amrayni wakada almukaatabu idaa janaa cala almawlaa hadduu mawlihiisa iyo sayidkiisa janaaye isna tayar ayuu markaa isku furanayaa wain janad umulwaladi hadday waxyeello u geysto fadaha lmawlaa biaqalil amrayni ayuu ku furan ee wain janaa mukaatabun hadduu waxyeello geysto bal waadigee fain kaana calaa ajnabiyin ku waxyeellada u geystay hadduu ajnabi yahay fadaa nafsahu biaqalil amrayni buu ku furan qiimihii iyo arshigii jinaayada wain kaana calaa mawlaahu hadduu mawlihiisii u geystana fadaa nafsahu biaqalil amrayni buu ku furan fii axadi lqowleyni wa bil arshi buu ku furan fi laakhari qowlka kale fain lam yafdi haddaanu furanin nafdiisii biica ama fain lam yufdi biica fi ljinaayati baa loo iibin wanfasakhat ilkitaabatu kitaabadaasina markaa way fasakmaysaa wamaa yajibu waxaa ku waajiba bikhatai limaami imaamka khata'iisa waxaa ku waajibay fa huwa fii beytilmaali ayaa lagu yeelanayaa fii axadi lqowleyn wa calaa caaqilati baa lagu yeelanayaa fi lqowli ilaakhari qowlka kalena wuxuu leeyahay caaqilada ayaa lagu yeelanayaa imaamku dee waataynu soo maraynay oo mararka qaarkood ayaa markaa dee waxyaale gefi ay ka dhacaan waxaa markaa magtibaa lagu yeeshaa dabeed imaamka wixii markaa gef uga dhace ee halka hanti ee ka waajibta baytulmaalka iyo bangiga muslimiinta ayuunbaa laga bixinayaa le'anno diyadani dee xukun muslimiin la kala xukminayey ayay markaa kaga timi fa kaanat min beyti maalihim ayuunbaa laga bixin midda labaad waxay dhaheen dee imaamka gefkiisu waa fara badanaya ila ummaddaa dhan buu xukminayaa haddii la idhaha masaakiinta tolkiya halkaa iska joogto mid walba hala saaro ayagii bay markaa dhib ku noqonaysaa baa la yidhi qowlka labaadna wuxuu leeyahay mee caaqiladiisa ayaa lagu yeelaya fi lqowli ilaakhari si isagoon imaam ahayn oo kale caaqiladiisa ayuunbaa markaa lagu yeelanayaa sida marka aynu asarkiiba ku soo maraynay cumar haweenaydii markaas dee u yeedhay ee markaa ilmahaa soo riday waa kii markaa yidhi cali waa kii lahaa markaa tolkaa u qaybi waa kii yidhi waxaanu markaa imaamu nawowi inoo xoojinaya waa annamaa yejibu bikhata'i ilimaami yejibu calaa caaqilatihi inuu markaa tolkii ku waajibayo ayuu markaa masalaasu inoo rajaxay wamaa yejibu bikhata'i ilimaami fahuwa fii beytilmaali fii axadi ilqowleyn wa calaa caaqilatihi fi lqowli ilaakhari caaqiladiisa ayaa lagu yeelaya qowlka kalena wamaa yejibu waxa waajibe ee min adiyati bilkhada'i ow camdilkhada'i ugu waajibe fa huwa mu'ajalun weeye ee fain kaana diyata nafsin hadduu hada kaamila dhammaystire fa huwa mu'ajalun fii alaaa siniina fii kulli sanatina ulusuhaa baa ahaaday waibtidaa'uhana min waqti alqatli dilka wakhtigeeda ayuu markaas ka bilaabmayaa waxau sheekhu leeyahay diyada waajibtaa ee khada ama camdulkhada ku waajibta waa mu'ajala yacni waa mid la wakhtiyeeyey leannu caaqiladani muwaasaad iyo markaa dee la wadaagid markaa dhibtani qofkan ay soo gadhay ay la wadaagayaan ama ay caawinayaan ama ay culayska dulqaadayaan ayay waajibto wujuubkeedu mu'ajal inuu noqdo ayaa laga maarmaana sii sakadaba dee markaa markaa ayala muddada loogu sameeyey hadday haddaba diyadani diyata nafsin kaamila ay tahay waa diyata arajuli alxuri almuslim diya kaamila haddaad maqasho waa kaa ninnimada iyo xornimada iyo islaamnimada ku kaamiloobay ee boqolka halaad ahayd waxaa lagu madalaynayaa ama lagu muddaynayaa saddex sannadood sanadka sana ulus ayaa la bixinayaa yacnii sidaasaana markaa rasuulku ku xukumay buu leeyahay sida imaamu shaafici uu soo wariyey cumar baana markaa isagana sidaa laga warinaya ibnu cabbaas baana markaa isagana sidaa laga warinaya cali bn abi taalib baa isagana markaa sidaa laga warinaya ijmaacu saxaaba ayaa markaa masalada ku suganoo weliba tawqiifaan wax qiyaas markaa keeni kara ma aha markaa sidaas ayay leeyihiin imaam shaaficina wuxuuhi walaa ikhtilaafa bayna axadin calimtu ana rasuula qadaa biha fii alaaa siniin in xukunka rasuulkaa saddex sane in lagu xukmiyo yacnii cid isku khilaaftay anigu ma ogi buu yidhi laakiin haddana dee arrinkaa imaamu shaafici sheegaya xadiis ahaan looma hayo halkabay haddaba saddexa sane ka bilaabmaysaa min waqti alqatli marka ay ruuxda iyo nafdu ka baxdo ayay markaa ka bilaabmaysaa leanno waa qatli waa xaq mu'ajalahoo sabab ku waajibo muddadiisa waxaa laga bilaabayaa un markaa sababta markaa la helay ayuunbaa laga bilaabayaa wamaa yajibu waxa waajiba oo min adiyati abilkhaday ku waajibay oo camdilkhaday ku waajibay fa huwa mu'ajalun mid la muddayn weeye fa in kaana hadduu ahaado diyadaasi diyata nafsin kaamila hadday atay fahuwa mu'ajalun fii alaai siniina fii kulli sanati uluha baa la qaadi wabtidaa'uhaana min waqti alqatli dilka wakhtigeeda ayay markaa ka bilaabmaysaa wain kaana hadduu ada arsha arafin aw atraafin bal waa adeega fa in kaana qadradiya hadduu yahay fahuwa fii alaai siniina wain kaana ulua hadduu yahayna famaa duunahu fii sana wain kaana ulutayn hadduu yahayna wajaba uluu fii sana wamaa zaadana fi sanati aaniya sanada labaad buu ahaadee wain kaana qadradiya aw aqala wajaba uluthaani fii sanatayn bay waajibayaan wamaa zaadana fi sanati aaliati ay waajibayaan wain kaana akara min dalika hadduu ka badan yahayna lam yajib fii kulli sanatin sanad kasta akaru min aulusi ulu wax ka badani ma waajibayaan wabtidaa'uhaa bilowgeedana min waqti lindimaali bogsiga wakhtigiisa ayuu markaa ka bilaabmayaa ee wain kaana diyata nafsin naaqisa hadduu ahaado ka diyati aljiniini waalmar'ati wadimiyiba weeyaane faqad qiila waxa la hiya ka diyati nafsi oo fatajibu fii alaai siniina saddex sannadood ayay markaa waajibaysaa wa qiila waxa la hiya ka arshi tarafi wey idaa naqasa can diya markuu ka nuqsaamo waxau sheekhu leeyahay haddii magtani ay tahay arsha tarafin ama arsha atraafin xubno la jaray arshigood iyo magtood hadday tahay bal waad eegaysaa haddii ay qadriga diyadii naftii kaamilada ahay diyadeedii leegyahay masalan dee waa xubnihii masalan labalabada ahaa wuxuu jaray markaas kaba soqad xubinkii taranka ayuu jaray ama labada gacmood buu jaray ama labada lugood buu jaray soo boqol boqol halaad ma aha waxaa leeyaha fahiya fii alaai siniina saddex sannadood ayuunbaa la qaadayaa oo dee diyadii nafta ayaa looga qiyaasanayaa iyo maya sanad qura ayuunbay waajibaysaa naqolaa tidhi wej baa odhanaya haddii ay diyadaasi markaa arshigaasi darafku hadduu ulu yahay ulu diya waa jaa'ifadii waa ma'muumadii oo kale waa saddex iyo soddon famaa duunahu iyo wixii ka sii hooseeya ilaa muqdaxad iyo shantii halaad gaadhsii fa fii sanatin iyada sanad ayuunbaa la qaadayaayoo dee caaqiladu ayadu waxaa la ah sideedaba ma qaado oo sanad ayuunbaa loo ictibaarinaya si sakada oo kale haddii markaa ay uluayn tahay wain kaana uluayn hadday tahay diyadu laba ulus macnaha dee uluiya wax ka sii badan weeye ama laba ulufba way gaaraysaa wajaba ulusu fii sana hortu saddex iyo soddonku sanad bay waajibayeen wamaa zaada wixii kordhaana fi sanati ahaaniyati imia konton markay tahay oo kale dee waa ulu iyo ziyaado uludku sanad buu waajibaya la qaadaya wixii ka kordhayna waa sanadka labaad way caqilada sanad wax ka yar lama saaro haddii uu qadra diya yahay hadalkani waa iska hadal mukararahum leanno hadalkaa hore wain kaana wain kaana arsha tarafin fain kaana qadra diya waa hadalkii oo hadal mukararan weeye haddii uu markaa yahay qadra diya ow aqalla diyo qadarkeeda ama uu ka yar yahay waa gacan iyo markaa jaa'ife iyo maamuume iyo wajaba ulusaani fii sanatayni wamaa zaada fi sanati haalita wixii markaas ka dheeraadaana sanadka saddexaad ayuunbaa la bixinayaa haddii agtara min daalika uu yahay oo masele magti waa dhowr boqol waa labada gacmood iyo labada lugoodba waa la waa laba boqoloo halaad lam yajib fii kulli sanatin agaru min aulu yacnii sanadkii caaqilada waxaa laga rabaa uluunbaa laga rabaa lix sano markaa ha gaadho lix sano markaa ayay gaadhaysaa goorma ayaa iyadana laga bilaabaya haddaba diyatulatraaf xilli baa laga bilaabaya biwaqti lindimaali bogsiga wakhtigeeda ayuunbaa laga bilaabayaa marka ay dee xubin kale oo nafda ahayn ay markaa sarreeyeyso oo wakhtigii ay jinaayadu sugnaatay weeye waxaana markaa halkaa uu leeyahay imaamu nawowi tasixu tanbiiha waa ana ibtidaa'a ajari diyati alatraafi idaa lam taslim min waqti aljinaaya laa min waqti alindimaal mar haddaanay wax siraayo a geysanin wakhtiga markaa jinaayada ayaa laga soo bilaabaya wakhtiga ay bogsatay laga soo bilaabi maayo waxaa kaloo sheekhu leeyahay diyadani hadday tahay diya nafsi naaqisa hadday tahay naf naaqisa ah waa diyadeed waa diyatuljiniin oo dee u shar halaadahay diyatulmara oo konton ahayd dimmi oo markaa iyana ay ahayd dee markaa uu markaa ahlu kitaabi yahay saddex iyo soddon ay ahayd qiil wuxuu leeyahay ka diyati nafsi weeye oo saddex sanoon baa lagu qaadaya macnaha ayaa la eegayaa qiilo wuxuu leeyahay ka arshi tarafi idaa naqasa can diya arshi taraf unbay la mid noqonaysaa markuu diyo ka nuqsaamo sidii lagu samayn jiray wixii ulutana in lagu qaadayo sanad wixii ka dheeraadana sanadka labaad lagu qaadayo kaas ayuunbuu markaa la mid noqonayaa halkaasaanu markaa imaamu nawi tasixu tanbiiha inoo xoojinaya wuxuu leeyahay wa ana diyata nafsi naaqisa lahaa xukmu arshi taraf xukunkii arshu tarafka ayuunbuu markaa yeelanayaa wain kaana hadduu ahaado haddaba arsha atraafin atraaf iyo xubno ila wuxuu le wamaa yajibu min min adiyati bilkhaaa'i aw camdilkhaaa'i fa huwa mu'ajalun ee fain kaana diyata nafsin kaamila fa huwa mu'ajalun fi alaai siniina fii kulli sanati ulusuha wabtidaa'u min waqti lqatli buu ihi wain kaana hadduu ahaado yacni arshigan iyo waxaan ama diyadani arsha atraafin xubinno hadday markaa arshigoo tahay bal waad iga fain kaana qadra diya diyada qadarkeed hadduu yahay fa huwa fii alaai siniina saddex sannadood weeye wain kaana ulua hadduu ulu ahaadana iyo famaa duuna agga hoose fii sanatin wain kaana uluayn uluaan daadin waa qalad wain kaana uluayni aw aqala wajaba ulua ayaa waajiba fii sanatin wamaa zaada calayhi waxaa ka kordhaana fi sanati aaniya buu ahaaday wain kaana qadra diya hadduu yahay aw aqala wajaba uluaani baa fii sanatayni waajibaya wamaa zaadana fi sanati haalia ayuu waajibaya wain kaana agara min dalika hadduu ka badaya diyatan macnaa diya ahaanta miisaamaad ka dhigi karta inkastoo markaa aanay markaa ku wanaagsanayn lam yajib fii kulli sanatin kuwa waajibaya agaru min aulusi wax ka badani wabtidaawahaana biwaqti lindibaali bogsiga wakhtigiisa weeye wain kaana diyata nafsin naaqisatin diya naaqisa hadday tahayna ka diyati اljiniini wاlmarأati wadimiyiba weeyaane faqad qiila waxa l hiya ka diyati nafsi اlkaamila bay la noqon oo fii alaain saddex sanaa la qaadi wa qiila waxa l hiya ka arshi طarafi xubin arshigiiay la mid noqonaysaa idaa naqasa can diyati diyada markuu ka nuqsaamo wاlcaaqilatu haddaba alcasabaatu casabooyinka weeye maa cada alabi waاljadi wاlbni wbni libni intaa wixii ka soo hadhay walaa yacqilu maa caaqilaynayaan banuu abin walxal hunaaka halkaa man huwa aqrabu minhum mid ka dhow uu ku sugan yahay ee fain ijtamaca hadday kulmaan man yudlii bilabi walum waman yudlii bilabi fa fiihi qowlaani baa ku soo saxu annahu yuqadamu man yudlii bilabi walum aya la hormari waani annahu waa sawaaun waa siban yihiinna waa la yidhi ee wain ijtamaca minhum jamaacatu fii darajatin waaxida wa bacduhum guyabun qaarkood ay maqan yihiin fa fiihi qowlaani ayaa ku sugan saxuma annahum sawaaw waa siban yihiin halkan wuxuu inoogu sheegayaa caaqila maxay tahay haddaba caaqiladu wuxuu dhi alcasabaatu waa casabooyinkii ku dhexlaya nasabka iyo walaha markay lab yihiin waa casabatu nafsi ila casabada waatay dhaxda ku soo maray inay saddex ahaayeen caasimun binafsihi caasimun bikayrihi iyo caasimun maca alkhayr saddexaasaynu soo marray caasimun bikayrihi waxay aheen afartii dumarka ahaee dawaatu hulusayn qaadanayey bintu sulbi iyo bintulibni iyo ukhta shaqiiqa iyo ukhtuliab oo walaaladood la jooga waxay noqonayaan caasimun bikayrihi alakhawaad maca albanaadna casaba maca alkhayr bay ahayd waxay noo soo hadhayeen markaa caasimun binafsihi caasimun binafsihina wuxuu ka imanayay jihat lbunuwa jihat lubuwa jihat lukhuwa jihat alcumuuma intaasunbuu ka yimaadaa waa wixii yani wiilashii aabbayaashii walaalihii adeeradii jihatulbunuwa jihatulubuwa jihatulukhuwa jihatulcumuuma inaasa caasimun binafsihiina ka yimaadaa marka waa kuwaa waa qaraabada min qibali rab alwalaau luxmatu ka luxmati nasab kaasina markaa mar haddii dee miiraaskiiba walaagu ku mudanayey dee caqligiina markaa wuu xambaarayaayo iyada taana waxbuu markaa ku yeelanayaa riwaayaadka qaar baa waxay tilmaamayeen jacala diyat almaqtuulati calaa casabati alqaatilati tan qaatila casabadeedii ayuu yeelay maxaase ka soo hadhay maa cada alabi waaljaddi walibni wabni libni intaasi kuma jirto tolkii kaluunbaa lagu yeelanayaaye ka wax dilay isagu kuma jiro aabbihi awowgiina kuma jiro inankiisiyo inankiisuna kuma jiraan hadda innaguna jifaynu dhahnaa iyagaa baynu ka bilownaa innaguna waxayna waaba jifadii baa iyagaynu ka bilownaa yani mar hadduu gef yahay waxyaalo badan baa markaa yani dhaqankeenna iyo xeerarkeenna waxyaalo badan baa ka qaldan marka waxay leeyihiin aabbihii iyo awowgii iyo inankii iyo inanki inankii kuma jiraan caaqilada iyo tolkaa caqiladu waa intaa intaan ahayn ayaa laga qaadayaa waxaanay deliishanayaan de xadiidkii saxiix ahaa ee abu daawud iyo ay warinayeen saxiixayn iyo labadii dumar ahayd ee midkood midda kala dishay mid waliba waxay lahayd nin iyo ilmo markaasaa diyata almaqtuula calaa caaqilati alqaatila wa bara'a zawjaha wa waladaha eegad waa masale soomaalida aada ugu adag gabadhii dhimatay diyadeedii wuxuu saaray calaa caaqilati alqaatila tii wax dishay tolkeed buu saaray ninkeediiyo ilmaheediina waxba muu ka saarin ninkii qabay iyo ilmihii ay dhashay magtii waxba kamuu saarine tolkeed buu saaray waayo waxaa timi tii la dilay caaqiladeedii baa waxay yidhaahdeen dee haddaba miiraadkiiyo dhaxalkii hanala siiyo wuxuu hi laa miiraasuha lisawjiha waladiha tan dhimatayna dhexalkeeda waxale ninkeedii carruurteedaa leh ninkeedii carruurteedii tii dhimatayna ninkeediiyo carruurteedii baa dhexalkeedii la siiyey tiyani wax dishayna caaqiladeedii ninkii iyo carruurtii waa laga reebay oo lama soo raacinin markaa aabbaha iyo awooga iyo ibniga iyo ibnigaas ayaa ka hadhaya liannahu markaa jaaniyan waxay leeyn laa yataxamalu alcaqla lima fiihi min alijxaafi bihi wa haulaai bacduhu ayaguna waxba ka xambaari mayaanoo waa isku xoolo si aan markhaatigiiba laysugu aqbalaynin ayaa markaa aan magtiina waxba looga saaraynin waxa haddaba u kalu leeyahayna walaa yacqilu banuu abin wa hunaaka man huwa aqrabu minhum aabbaa wiilashiisii ma caaqilaynayaan ayadaoo markaa mid ka dhowi uu jiro waxaan markaa la saaray masalan waxaan laga doonayaa waa waxay masalan dee walaalahan oo kala bixin karaan markaa banul abna dee waxa weeye waa ilmaadeeradii iyo ayaa markaas laga wadaa aabbaa wiilashiisii iyadoo cid ka dhowi markaa ay jirto ayaga markaa waxba la saari maayo mar haddii ay markaa intan dhowe ay wixii bixin karayso mid ka fog waxba la saari maayo yuqadamu alaqrab falaqrab ayuunbaa markaa la horraysiinayaa ikhwada ayaa lagu xigsanaya ikhwada ikhwadeeda oo sidaasay markaas ay u soconaysaa waxaa kaloo sheekhu yidhi haddii ay kulmaan mid aabbiyo hooyaba markaas ay wadaagaan kan wax dilay iyo mid ay aabbo un markaa wadaagaan laba qowl ayaa ku suganoo kan aabbiyo hooye ku soo dhowaaday ayaa ayaa la horraysiinayaayoo isagaa laga rabaa magtii le'anno isagaa miiraaskii mar hadduu dhaxalkiiba isagu yeelanayay deetanna isagoo ha ku horreeya bay leeyihiin saarigu wuxuu leeyahy annahumaa sawaan waa sibayno qaraabada hadda uu hooyadu kanuu hooyadanuu dheer yahay xagga caqliga iyo magta iyadu shaqan kuma laha hadday jamaaco iyo kooxi kulmaan fii darajatin waaxidatin darajo keliya ayay ku kulmeen wa bacduhum huyabun huyab macnaha waa maqan yihiin weeye bidami alghayni wa tashdiidi ilyaa'i haybunna waa la odhan karaa dawu hayb maqnaansho kuwa u saaxiiba ama yacnii dee haaba yagiibu haybatan haa'ibuuna khiyaabun huyabun haybun haybatan intaa waa la odhan karaa marka huyabna waa la odhan karaa haybunna waa la odhan karaa qaarkood baa maqan oo aan meeshaba joogin fa fiihi qowlaani yasaxma annahumaa sawaa waa siman yihiin sidii dhaxalka oo kale saaniguna wuxuu leeyahay maya dee kan xaadirka ah ee goobjoogga ayuunbaa markaa la horraysiinayaayo kan xaadirka nusradiisa aqwa markaa waynu awlo markaa isagu noqdaa leannu mid maqanaya mid jooga qaybintiisu dee mashaqaa ku sugan oo kaa maqan xaggee markaa dee laga doonaya ee laga helayaa ayay leeyihiin waalcaaqilatu caaqiladu alcasabaatu waa casabaya nasabka iyo walaaha ku dhaco maa cadda alabi waaljaddi walibni wabni libni intaasi markaa aanay la jirin walaa yacqilu banuu abin ma caaqilaynayaan yacni wiilashi aabbo macnaha waxaa loo jeedaan kuwa aabba u abtirsa ima kuu dhalay looma jeedo ilaa cidig ma sixitaama banulabi waxaa looga jeeda kuwa aabbaha ku abtirsanaya walxaal hunaaka halkaa man huwa aqrabu minhu mid ka dhow uu jiro wain ijtamaca hadday kulmaan man yudlii bilabi walummi mid ku dhowaanaya iyo waman yudlii bilabi mid ku dhowaanaya haddii ay jiraan oy aabbo u wadaagaan haddii loo qaybiyana kuwan aabbiya hooyaba ku soo dhowaaday waa ku filan yihiin fa fiihi qowlaani asaxumaa waxa weye annahu yuqadamu man yudlii bilabi walum ayaa la horraysiinaya wathaani annahumaa sawaaun weeye wain ijtamaca hadday kulmaan minhum xaggooda jamaacatun kooxi fii darajatin waaxidatin wa bacduhum quyabun barhkood ay maqan yihiin fa fiihi qowlaani asaxuma annahumaa sawaaun waye wathaani annahu yuqadamu alxaadiru kan xaadirka ah ee jooga ayuunbaa la horraysiinayaa wain cudima alcasabaatu fain cudima alcasabaatu haddii la waayo walxal hunaaka mawlaa min asfal fa fiihi qowlaani asaxuma annahu laa yacqilu hama caaqilaynaya fain lam yakun fain lam yuujad haddaan la helin man yacqilu waja'a fii baytilmaali ayuu markaa ka waajibaya ee fain lam yakun faqad qiila waxaa la yejibu cala aljaani wa qiila waxaa laa yejibu calayhi kuma waajibayana waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay haddii casabaadkii nasabkiiyo walahaba la waayo wa hunaaka mawlan min asfal waanaynu soo tilmaannay oo kitaabulcid maragayna mawlan min aclaa iyo mawlan min asfal ama ayay ahaayeen mawlo sare iyo mawlo hoose mawlaha sarena wuxuua muctiqa mawlaha hoosena wuxuua muctaqa ka la xoreeyey marka casabaadkii haddii la waayo kuwii nasabee kuwa walaagaba laakiin mawlo min asfalahoo macnaha uu xoreeyey ayaa jira laba qowl baa ku sugaa soxba annahu laa yacqilo ma caaqilaynayo dee mubaashirna markaa lama aha walan uguma sugnaanoo ajaanibta ayuu shabbahayaa taanigu wuxuu leeyahay annahu yacqilu lianna almowla laclaa mar hadduu kii asfalkaa ka xambaarayey isagoo weliba muncimahoo isagu dee kan u nimceeyo xoreeyey inkii muncamu calayhiga ahaa ee isaga loo nimceeyo la xoreeyey inuu muncimka ka xambaaray ayaa ka sii awlaysan bay leeyihiin lannu caqligan iyo magtan la bixinaya waa linusra dee kaa catiiqa baana awlaa binusrati muctiqihi kan markaa xoreeyey inuu u gargaaro isaga ayaa mudan walincamihi calayhi fain lam yakun fain lam yuujad taamadii ka dhigay haddaad doonto haddaan la helin man yacqilu maba jiraba ama waa jiraaye waa waxaan caydha wajaha fii baytilmaali baytulmaalka ayuunbaa markaa laga qaadayaa bangiga muslimiinta leannu ayagaba dhaxli lahaa haddii markaa dee cid kale loo waayo waxaanu halkaa markaa masale asrawi baa qabanaya o wuxuu leeyahy wacadamu lakhdi min baytilmaali cinda faqdi alcaaqilati idaa kaana aljaari kaafiran imika wuu camimay laakiin waxay leen waa markuu muslim yahay gaal isaga baytulmaalka laga qaadi maayo haddii aanay markaa waxba haddee fain lam yakun faqiila yajibu cala aljaari waqiila laa yajibu calayhi haddii aan markaa waxba baytulmaalkiina aan la haynin ama yacni waa la hayaayo dee waxbaba kuma jiraan ama meelo ka awlaysan baa jira taana faqad qiila yajibu cala aljaari buu ku waajibayaa wa qiila laa yajibu calayhi ku waajibi maayana waa la yidhi labadan qowlaa waxay ku sii binaysan yihiin khilaaf odhanaya diyadu marka hore majaaniyay ku waajibtaayoo caaqilada ayaa ka xambaartaa mise ibtidaa'anba iyaga ayay ku waajibtay marka haddaynu idhaahno isaga ayay kuwaajib caqilaha ka xambaartay dee isagunbay markaa ku waajibaysaa haddii la yidhaahdo marka horeba caaqiladana isaga dulbaxday isaga soomay dhex marinna dee macnaha waxa weeye isaga waxba lagu marayo isagoo halkaasuu ka baxayaa ee markaa isagay ku waajibaysa kumay waajibin khilaafkaasu ku tulhaya marka horema isaga intay ku waajibtay bay caaqiladu ka xambaartay mise markii horeba ibtidaa'an ba caaqila isaga may soo mareen caaqilada ayay dulbaxday halkaana imaamu nawowi wuxuu inoo xoojinayaa tasriixu tanbiiha uu leeyahay wa annahu idaa lam yakun fii baytilmaali shayun wajaba cala aljaani jaaniga ayay ku waajibaysaa wain cudiba alcasabaatu haddii la waayo walxal hunaaka mawlan min asfal halkeeya fa fiihi qowlaani baa kuso asaxu annahu laa yacqilu ma caqilini wain lam yakun haddii aanu ahayn man yacqilu cid caqilaysaa waja'a fii baytilmaali ayuu markaa ku waajibaya wain lam yakun baytulmaal haddaanu jirinna faqad qiila waxa la yajibu cala aljaani waqiila waxa laa yajibu calayhi walaa yacqilu ma caqileeyo ma tolayo faqiirun midaan waxba haysan walaa sabiyun sabi ma caqilay walaa mactuuhun mactuuhna yacnii kaas eeyarkaah ee macnaha dhimanna isaguna waxba ma caaqilayo walaa muslimun can kaafirin walaa kaafirun can muslimin isla kama caaqilayo wain arsala alkaafiru sahman hadduu diro uma aslama uma waqaca sahmu faqatala ow ramaa musliman uma irtada uma waqaca sahmu faqatala kaanat idiyatu fii maalihi diyadu markaa maalkiisa ayay ahaanaysaa waxau sheekhu leeyahay faqiir qofkaa baahani waxba ise uma caqileeyo dee markaa waxaana ile muwaasaad bay ahayd iyo wanaaji faqiirkuwa muwaasaad eheluma aha sidii nafaqada aqaaribtiisuba aanay waajibka ugu ahayn maanay waxba ugu ahayn sabi walaa mactuuh sabi iyo mactuuh kaa sabiga iyo kaa mactuuh ama majnuunka ama markaa dee dhimani isaguna waxba laguma leh leanno dee magta xambaarkeedu nusre ayuu markaa ku dhisan yahay iyo hiilin dee sabiya mactuule ehel uma aha leanna qofaan waxba kala garanaynin te waxba markaa nusre uu leeyahay ma jirto innagana markaa dadku laba qaybood bay markaa wuxuu qaybiyaan markay markaa magta qaybinayaanoo qaar waxay eegaan yacni waa wixii iminka berigan hargeyse markaa galbeed ba hargeyse ka xiga waxay eegaan qoys ninku hadduu toban nin dhalo oo aan mid quri ka guursanin qoyskiisa ayuunbaa la xisaabinayaa wixii hargeyse markaa xaggan ka xigaana caawa hadduu dhasho oo berri magala qaybina waa lagu daraya xalay kii dhasheena ku darun baa la odhanaya xalay iyo mid mid xoolan iyo mid kaleba waa lagu daraya adugu waxoogay barnaamijyaala bay mararka qaarkood waxay dhahan kuwaan waxba haynin marmar bay reeraha ka jaraan laakiin waa laguu tirinayaa un muu adduunyada halka ugu dambaysa joogo maaanu waxba haynin muu xalay dhasho waa laguu tirinayaa un waana waxaad arkaysa markaa ijxaaf inuu ku jiro mid markaa waxooga yar hayo isxigaan unbaa la saaraya waxa le reer hebel intaasaa tiiri idinku iska soo bixiy unbaa loodhanya kiina aan waxaynin kiina waxaya ha soo bixiyo muslimuna can kaafirin ka casabayn maayo ka caaqilayn maayo kaafiruna can muslim liannahu laa muwaalaata baynahum walaa tawaarusa mar haddaan markaa muwaalaad iyo dhaxal aanu ka dhaxaynin dee markaa munaasarada iyo isugargaarkaasina dhexooda waa ka baxay haddaba kaafir waa masalooyin say ku suurtogeli aynaan garanaynin kaafir dhiiggiisu ilaashayoo dimi oo kalea ayaa sahmi buu wuxuu leeya ugaadho ayuu ku ganay dabeetana intuu baalkii sii xiimayey buu ashahatay uma aslama uma waqaca sahmuhu leebkiisii baa markaa ku dhaco faqatala markaasuu dilay ow ramaa musliman ama muslim buu wax ku ganayoo uma irtada isagoon bahalkiiba ku dhicin buu ridoobay uma waqaca sahmuhu baa dabeetana qofkii ku dhacay faqatala waa dilay kaanat idiyatu fii maalihi diyadu maalkiisa ayay ahaanaysaayo qofkan isagaa laga rabaa leanna waxay leeyihiin masradan hore caaqiladiisii dee kufaarta id lagu waajibin maayo oo dee dilkani wuxuu dhacay xilli uu muslim yahay eeg markanuu ka yimi ee bahalkasoore gaal buu ahaa laakiin markanuu ku dhacay dee muslim buu ahaa markaa xilligii jireedu dhacay maadaama uu muslim yahay dee caqladiisii kufaarta ahayd lama saarayo caaqiladiisan muslimiintaana la saari maayooo dee sababtan uu dilkani ku yimi ee ikhtiyaarkiisa ku jirtay ayaa isagoo gaala bahalkan isagoo gaala buu soo riday ila xilligaasuu ikhtiyaar lahay isagoo gaala buu soo riday mar haddaan labadii tol tanna la leeyahay isagoo gaala buu soo riday tan kalena leeyahay isagoo muslina buu ku dhuftay dee isu tuurtuur noqon maysee maalkiisa ayuunbaa markaa lagu waajibinaya siyaanatan lilxaqi can idiyaac xaqaa inuu baaba'ayaa laga hadlaynaya masalada labaadna waxay leeyihiin caaqiladiisii markanuu ridoobay caaqiladiisii muslimiinta ahayd lama saarayooo dee qasligiibaa xilli yacni dhacay isagoo gaala caaqiladiisii gaalada ahayd lama saarayooo leannu dee caaqilaba leannu laa caaqilata lahu minhum kuwaba lahaba markaa maalkiisa ayuunbaa markaa lagu waajibinayaayoo la saarayaa walaa yacqilu faqiirun walaa sabiyun walaa mactuuhun markaa ma caaqilaynayo walaa kaafirun can muslimiin walaa muslimin can kaafiriin wain arsala alkaafiru sahman hadduu leeb diro uma aslama u islaamo uma waqaca sahmu leebkiisii uu ku dhaco oo faqatala u dilo ow ramaa muslimun ayaa ganay markaa leeb uma irtada waa ridoobay uma waqaca sahmu waa ku dhaco faqatala waa dilay kaanat idiyatu fii maalihi maalkiisa ayay ahaanaysaa halkana wuxuu sheekhu inooga hadlayaa mid walba intee la saarayaa soo ogaanay caaqila waxay tay iyo waxay qaadaysay soo ogaanay caaqiladii tay tahay iyo ciddayiin soo ogaanay ogaanay muddadii inay saddex sannadood tahay wixii markaa dee ulusu diya gaadhayey ama inta ugu yar inay markaa sanna tahay wa yajibu cala alghaniyi kii maalqamay nisfu dinaarin baa ku waajibaya wa cala almutawasitiina rubuucu dinaarin baa ku waajibaya fii kulli sanatin sanad kasta waqiila waxaa laa yajibu akaru min anisfi wاrubuci fii alaai siniina ama fi alaai saddexda ama fii alaai siniina wax ka badan markaa ma waajibayo wa yuctabaru xaaluhu waxaana loo ictibaarin fi sicati iyo wاlqilati cinda alxulul ama cinda alxawli sanadka agtiisa fain qusida calayhim haddii loo qaybiyo fa baqiya shay-un ay wax hadhaan ukhida min baytilmaali baa laga qaadiyay wain zaada cadum calaa qadri ulusi hadduu ka kordho fa fii qowlaani baa ku sugan axaduhumaa yuqasadu calayhim waa loo qaybin wa yunqasu can kulli waaxidin mid kasta can nisfi warubuci baa laga yaray wahaanina yuqasidu alimaamu calaa man yaraa minhum ciddii markaas uu raayeeyu arko ayuunbuu qaybinayaa waxa uu leeyahay sheekhu ninkii qaniga ahaa maalqabeenkaa nisfu dinaari baa ku waajibaya li'annahu qani sakadiisa markuu labaatan diinaar hayse muxuu ka bixin jiray sow nisfa dinaarin uun may ahayn dee wuxuu qaadaya markaa nisfa dinaarin leannahu wixii intaa ka badani way ijxaaf bay u keenaysaa waa intii sakada kii mutawasidka ahaana rubuca dinaarin ayuu markaa qaadaya dinaar rubcii ayuu qaadayaa leannu mar hadduu qaniga nisfu diinaar ku laasimay dee isagana markaa ruux casriyuunbaa la saarayaa kii isaga faqiirkaa dee meeshaba kuma jiro sanad kasta oo saddexdaa sannadood ka mida nisfu diinaarka iyo rubucu diinaarkaasaa laga qaadayaa liannahu xaqun tacallaqa bilxawli yajibu calaa sabiili lmuwaasaati fatakarara bitakaruri xawli ka sakaati saasuu usoo noqnoqonaya qiila wuxuu leeyahay laa yejibu akaru min anisfi wax ka badan niska warubuci wax ka badan kii mutawasilkaa fi alaai ama fii alaat siniina saddexda sannadood waxa weeye ayuunbaa dinaarka niskiisa iyo rubucu dinaarkaa laga rabaa saddexda sanaba intaasuunbaa laga rabaa liannasa cadamu darbi falaa yukhaalafu ila fi hada alqadr ayuunbaa markaa lagu khilaafi karaa haddaba masalooyin kalu halkan inooga sheegaya wuxuu leeyahay xaaladiisan sicada iyo qilada waa inay yacni nin hanti badan hayso oo ilaahay u waasiciyey inuu yahay iyo mid ay ku yartahay inuu yahay cinda alxuluuli marka inuu xaalooba ee dee waxna laga raba ama cinda alxawli markaa sanadku soo wareego ayuunbaa faqriga iyo qinaaba loo eegayaa iyo dhexdhexaadkaba oo waa xaq maaliyaba ila xawl ku tacalluqay calaa sabiili lmuwaasaati marka xaalkiisa cinda alxawli maasii sekadoo kale la fiirinayaayo markaa ay dhammaatay sanadku hadduu qani yahayna nisu dinaarkii baa laga rabaa hadduu mutawasid yahayna rubucu dinaarkii baa laga rabaa hadduu faqiir yahayna waxba laguma laha haddaba wuxuu leeyahay haddii loo qaybiyo wixii uu tol lahaaba waa loo qaybiyey fa baqiya shayn waxbaa soo hadhay see lo odhanayaa ukida min baytilmaali ayuumbaa loo qaybi ayuumbaa laga qaadaya leanna waxay leeyihiin intaa wax ka badan lama saarayo innagu imminka waxay sameeyaanuun hadday laba kunoo halaad noqoto intii magta wada lahayd unbaa loo qaybinaya intay u qabataba ama laba halaad ha ku qabtaan ama haleeko ku qabato ama shalay ha ku qabato saasuunbaa markaa laysaraya wax soo hadhaya marka ma jiro ila baytilmaal bixinaya ma jira iminkeed marka hadday wax soo hadhaan ukhida min baytilmaal hadduu cadadkoodu calaa qadri ulusi ka badan yahay iminka yacnii tolkan caaqilaynaya waa dad tiro badan oo wada qaniya waana dad wada siman nisfu diinaar haddii laga soo qaadanaya ulukii way ka badanaysaa maxaa la samaynayaa mid wuxuu leeyahay laba qowl baa ku suganoo yuqasadu calayhim waa loo qaybin wa yunqasu can kulli waaxidin can nisfi warubuci waa laga yarayn iminka ha loo qaybiyo oo yacni inta akhniyada iyo inta mutawasika mid walba inta la eego intay u qabanaysa ha loo saaro nisu diinaarkii iyo iyo rubucu diinaarkii ha laga yaray qof walba ha qabanaya taanigu wuxuu leey yuqasidu alimaamu calaa man yaraa minhum maya imaamkuna ha eego oo cidda markaa u arka hadduu markaa u arka idhaa shan diinaar markaa taajir iska soo bixiya oo markaa iyagu ay kifaynayaan kuwaas ayumu markaa saarayaa halkaa imaamu nawowi wuxuu masaladaa markaa leeyahay wa annahu idaa zaada cadadulcaaqilati wusica alwaajibu calayhim wa naqasa can inisfi warubuci wuu ka yaraynayaa uun wixii la saaraya ubaa laga yaranaya lakiin dhammaantood waa inay wax ka wada gaadhaan wayajibu cala alghaniyi nisfu diinaarin baa waajibay wa cala almutawasiti rubucu diinaarin ayaa ku waajibaya fii kulli sanati waqiila waxay laa yajibu akaru min anisfi warubuci fi alaai fi alaai siniina yani fi alaai siniina sidaasay manakuwan lakiin isma qabanayso fi alaai siniina in la yidhaha ama fi alaai saddexda siniina oo min siniin sanada waa laga roonyaysaa wa yuctabaru xaaluhu waxaa loo ictibaarinaya fi sicati walqilatiba cinda alxawli inuu markaa ilaahay u waasiciyu waxhayso iyo inuu markaa cidhiiri ku jiro sanadka akhirkiisuunbaa la eegaya fain qusida calayhim haddii loo qaybiyo magtii oo fa baqiya shayun wax soo hadhaan ukhida min baytilmaali ayaa laga qaadi ee wain kaana cadaduhum calaa qadri ulusi hadduu yahay fa fiihi qowlaani wain zaada cadaduhum hadduu cadadkoodii ka kordho calaa qadri ulusi eegada halkaa waa zaada baa markaa nusadan ka maqan wain zaada cadaduhum calaa qadri ulu hadduu cadadkoodu ka kordho calaa qadri ulusi ayuu ka kordhay ila hadday qadru ulu yihiin dee saas uma loogu qaybin lahaa ee wain zaada hadduu ka kordha caadadum calaa qadri ulusi fa fiihi qowlaani axaduma yuqasadu calayhim waa loo qab wayanqusu ruuxan uu ka nuqsaaminaya can kulli waaxidin can الnis warubuuc bkan musaamin waثaaniina yuqasidu اlimaamu wuxuu qaybinaya calaa man ra'aa minhum ciddow markaa raayeeye ee ayaa ka mida ayuu qaybinayaa waman maata ka dhinta ee min alcaaqilati tola ka mida qabla maxali najmi wakhtigaasi intaanu soo gelin aanu xalaaloobin saqata maa calayhi wixii lagu lahaa wuu dhacayaa mid caaqiladii ka mida ayaa dhintay intaan sanadkiiba dhammaanin dee waxba lagama rabo si aanay sakaba ugu waajibayna qablaalxawl ayaanna waxba lagu lahayn berigaynu qaybsannay waa ku jira tarikadiisa ha laga soo saaro la odhan maayo imana mar hadduu dhinto aa laysay waxba markaa laguma leh nejmigana waxaa laga wadaa un xilligaa xawlkii waayo nejmigani wuxuu inaga yimi xagga kitaabada ayaa waxaa la yidhaahdaa nejmi marna waxaa la yidhaha xoolahan lagu kitaabeeye nejmina waxa la aqaluhu najmaani baan filaya abshaac inuu ahaa laba wakhti marka waa wakhtigii la bixinayey waman maata min alcaaqilati ka dhinta qabla maxili najmi intaanu xalaaloobin aanu gaarin maxili intaanu xalaaloobin najmigii iyo wakhtigii saqata maa calayhi wixii lagu lahaa ee waa dhacay wallah aclam markaa inoogu joogo